sidii aad warka iyagaba ku maqlayseen hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch ayaa dhaleecayn usoo jeedisay dowladda waddanka etoobiya oo ay ku eedeysay inay ku gaboodfashay dadka muslimiinta ah oo ay ku socoto maxkamad iyadoo loo cuskanayo sharciga argagixisada human rights watch waxay sheegtay in dadkaasi loo qabqabtay intii ay socdeen cabashooyin dhacay sanadkii hore kadib markii dowladda lagu eedeeyey inay faragelisay masaajidada in loola dhaqmo si aan caadi ahayn maxkamadda ayaa la sheegay in loo diiday warbaahinta qaraabada iyo weliba diblomaasiyiinta waryahayaga xuseen barre aadan ayaa aragtida muslimiinta dalkaasi etoobiya ka waraystay sheekh yuusuf nuur oo ka mida muslimiinta etoobiya islamarkaana degan dalka u k ugu horeyna waxa uu weydiiyey sida uu u arko maxkamadda ka socoto magaalada adis ababa bismi llahi raxmaan araxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wacala aalihi wasaxbihi waman waalaah marka hore horta muslimiinta waddankaas etoobiya weligoodba dhibaato ayay ku jireen iyadoo dulmigu weligiisba iska jira oo siyaasad iyo arrimahaas oo dhan ba aan la gelin baa marka waktigan dambe waxaa badatay in muslimiintu ay waxbartaan jaamacadaha iyo iskuulka ay ku bataan ganacsiga dhaqaalahana ay yeeshaan arrintaaba waxay keentay in dawladdu ay dhinaca kale u aragto tiraasidan hadday ku socoto arrintu weji kale ayay isku bedeli doontaa marka waxay bilaabeen inay raadiyaan koox runtii diinta nuxurta iyo dhuuxda ka qaada sawirka qolofkana reebta waxay heleen marka nin asalkiisu etoobiya ah cabdalla alharari alxabashi la yidhaahdo kooxna samaysta oo kooxdaysana axbaash la yidhaahdo waddanka lubnaanna saldhigiisu uu ahaa hadda wuu dhintay ninkii bay marka la heshiiyeen ninkii waddankuu yimid maalgashi fara badan buu sameeyey sheekadu waxay socotaba sanadkii two thousand elevenkii baa dawladdu waxay isku yeertay degmo walba oo etoobiya ah inay labiiyo toban qof qasab ah ay soo dirto degmo walba dadkaas lix ka mid ah dadka dacwada iyo culammada iyo dhinacaas ah lix ka midana odayaasha magaala degmada degmo walba marka yani laba iyo tobankii qof baa laisku keenay oo tiro badan oo dhowr kun a noqotay waxayna isku yimaadeen jaamacad ku taala magaalada adama ama nazaret sida loo yaqaano magaaladaas marka kulan baa loo qabtay seminaar ah wiig soconay waxaa marka raggaas markay wada yimaadeen loo sheegay in arrin arrin cusub loo laisku yeeray wasiir federaalka ah oo dawladda masila oo nin kristaan ah ayaa wuxuu ku yidhi diin aan idinla jeclaanay oo caalamkan isfahmi karaan dhibna aan ka imaanaynin oo diin fiican ah ayaan idiin haynaa taasoo ah axbaash marka waxaan idinka rajaynaynaa idinka rabnaa diintaas inaad qaadataan runtii cajiib bay la noqotay waxaana la yidhi horta su-aal ma weydiin kartaan waxbana mana hadli kartaan shirkana kama bixi kartaan arrin cajiib ay noqotay dhowr qof a hadasho intiiba booliisa qaado xabsi baa lagu tuuray ilaa sagaashan iyo dhowr qof markii xabsi la geeyey intii kale marka waxay ku qasmanaayeen inay iska dhageystaan shirku markuu dhammaaday marka waxaa la soo saaray in go-aanka dawladdu uu yahay nin aan kaar ka haysanin kooxdaas inuusan dadka muslimiinta waddanka jooga inuusan mathili karin inuusan meel ka khudbeyn karin meelna ka muxaadarayn karin meelna uusan tutkin karin hadduusan kaar ka haysanin waay sheekh yuusuf aan halkaa kaa dhex galo sheekh yuusuf marka dariiqadan aad sheegtay ee axbaashta oo iyagu ah sida ay sheegeen dad muslimiina taageero intee leg bay ku haystaan bulshada muslimiinta etoobiya dhexdeeda taageeraba ma haystaan intee leg yani qiyaasba xataa ma galaan sababtoo ah in yaroo uun iyagu markii hore mishaar siiyeen oo iyagu ay keensadeen oo majliska aclaa loo dhiibay oo dhowr qof ah unbay ku kooban yihiinba gebigoodaba marka waxay bilaabeen dawladdu inay degmo walba in horta dad iyaga ah inta la qaado la tababaro marka dadkaasoo in la keeno la yidhaahdo marka furaha masaajidka ha laska wareejiyo arrintu markay heerkaa gaartay degmo walbana la yidhi furaha iska wareeji haddaadan kaarkii haysanin qof kaarka haystaan u dhiba inaa furaha soo wareeji masaajidaduna runtii ay yihiin masaajid aan dawladdu marka horeba dhisin oo shacabku uu dhistay oo yani masaakiin ah weliba dhaqaalahoodii hooseeya intay wax ururiyeen ay dhisteen oo yani muddo weligeedna saas arrintu iska ahayd baa lagu qasbay marka in waxoo dhan iska wareejiyaan waayahay gobolada mashaakilka u badan uu ka taagan yahay waa kuwe gobolada dhibta ugu badan ay ka taagan tahay gobolada dhibka uu ka taagan yahay waa gobolada dhexoo dhan kililkan afraad oo oromiya iyo kililka koonfurta ah oo maxaa la yidhaahdaa ummadaha koonfurta laisku yidhaahdo iyo kililkan hadda maxaa la yidhahda axmaarada kililkan tigreeda gobolada dhexoo yani inta yani bartanka waddanka o dhan waaye marka runtii muslimiintu muslimiintu maxay tallaabo ay qaadeen ilaa iyo iminka ha markii arrintu heerkaa gaartay bay muslimiintu waxay bilaabeen inay is-abaabulaan waxaa laska soo saaray gobol walba qof laga doortay ee kow iyo toban qof oo muslimiinta masila ayaa la doortay in kuwiibaa dowladda loo diray dowladda waxay ka codsadeen dhowr shay keliya shayga koobaad horta majliskan aclaa oo magaceena ku shaqaysta annagiina culammadeeni u diiday inuu kaarka siiyo culamo aanan aqoonin oo dad kale oo ajnabiana nagu farad yeelo nagu qasbay in horta doorasho loo qabto majliskan annaga nama masile majlis annaga na masile inaan samaysano kow calaamada labaad oo dowladda laga rabay madaraso weyn oo islaamku lahaan jiray oo madaraso weyn ah aweliye la yidhaahdo oo dowladdu xoog ku qaadata oo nimankaa siisay in aweliyadeeni laloo soo celiyo calaamada saddexaad oo dowladda laga dalbay qaanuunka waddanku wuxuu qorayaa in dowladdu aan arrimaha diinta ayna faragashanin in arrintaas ay faragashato diin aan la aqoonin dadka ku farad yeesho ku qasabtay dowladdu inay joojiso saddexdaas ayaa dowladda lala tagay saddexdaba dowladdu way diiday waxaa la qasab waad ku qaadanaysiin dowladduna kamana noqonaysa waana go-aan waana ku qasantihiin waayahay culimo intee leeg baa imika xidhan culamadii intii dhaqaaqaysao dhan ba xabsiga hataa xabsigiiba buuxsameba intii dhaqaaqaysao dhan baa la xiray marka runtii dadna waa la laayay dadku mudaaharaad bay bilaabeen marka inay mudaaharaad sameeyaan oo silmi ah weliba mudaaharaadkii bay dowladdu dhowr goor shirqool rabtay inay dad dhex ku dhex darto dadku wax qarxiyaan alxamdulilahi dadkii intayna wax qarxinin bay dadku iska qabteen oo booliiska ay u dhiibeen booliiskii dadkii iyagoo wax qaraxa wata oo loo dhiibay bay iska sii daayeen oo lawada ogaaday marka arrintu hadda saddex laba sana hadda u dhamaaday sanadka saddexaad bay hadda gashay runtii intii dhaqaaqaysay inay waddanka ka cararaan iyo inay xabsi galaan bay noqotay kaasi wuxuu ahaa sheekh yuusuf nuur oo ka mid ah culimada muslimiinta dalka etoobiya hase ahaatee degan dalka u k oo khadka telefoonka ugu warramayay xuseen barre aadan